haddaan kaaga waramo caruurta tahriibaysa oo ah run ahaantii aan arrin naxdin leh kuna cusub mujtamaca soomaalida waayo markii hore caruurta waa la xambaari jiray oo dadaa lagu dari jiray ama eedo ama abti ama qof ehelaa wadi jiray laakiin hadda waxaan la kulannay caruurka keligood soo tahriibay gaar ahaan laba wiil ayaan la kulnay oo midna lixi toban jir yahay midna todobiy toban jir yahay taasna waad dareemi kartaa caruur yaroo tahriibayso waxay la kulmi karaan dhibaatada ay la kulmi karaan intay saxaaraha iyo doomanka ay saaran yihiin taasna waa arrin aad naxdin u leh oo u baahan in oo horta caruurtan waddanka dib loogu soo noqo maadaama ay keligood yihiin oo aan maantana lagu dhaafi karin dalka libiya aana loo ogolaan karin in ay doon raacaan maadaama ay qaangaarin mideeda kaleetana arin marxaladda maanta libiya ay ku sugan tahay waa mid aad u adag marka caruurtaas waa in si gaar ah looga warqabaa haddana qaar ayaa waddanka kusoo noqon doona insha allah oo aan raadin doono eheladoodii marka waxaan kala soo dardaarmay hay-adda i o m inay si gaar ah caruurtaas bal ay uga warqabaan procedureka soo noqitaankooda kan kale waa ka adag yahay maadaama loo baahan yahay in kow la ogaado hadde reerihii ay kasoo tageen marka horta ilmihii aan lasoo kulmay ilmo waa hadde waa caruur waa waa iska faraxsanaayeen waa ku faraxsanaayeen inay anagana arkaan laakiin waa dareemaysay ma rabaan inay ka hadlaan dhibka ay soo mara waa muddo wuxuu joogaa oo hal sano iyo bar ah sidaas ayuu igu yiri laakiinse markaan dhahay bal aan wada fadhiisana aan hadalno ma uusan rabin inuu sidaas usii hadlo wuxuu dhahay ma isla safrayno hadda safarkan kugu sheegaya wiilka kale ayaa asna muddo laba sano camal joogay meesha maadaama dadkan marka waqtiga ay tahriibka bilaabeen waxay ku sheegayeen maalintay soo baxeen laakiin wadanka markay saxaaraha iyo markay doomaha soo raacaan libiya imaadaan qof ku dhihi kara male intaasuu sano oo sax aan jooga waa waa waqtigiia qofka ka dhumaayo magafayaasiiba markay gacanta ay u galaan marka wixii dhan waa waa qiyaas ayay ku socdaan wiilka kale ayaa ka furfurnaa kan kale oo ii sheegay in la jir dilay in maxaa la dhahaa uu dhibaato badan lasoo kulmay uu maantana diyaar u yahay inuu dalkiisa u noqdo